Dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo kaashanaysa Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland ayaa si rasmi ah magaalada Kismaayo uga daahfurtay nidaamka dhijitaalka ah ee dad dhigista mideysan ee Soomaaliya. Nidaamka dad dhigista ayaa ah markaasi barnaamij muhiim u ah qaybaha kala duwan ee bulshada, waana mid markaasi caawinaya muwaadin walba oo u baahan in uu markaasi qaato baasaboorka iyo aqoonsiyada kale. Daahfurka nidaamka dhijitaalka ee dad dhigista mideysan ee Soomaaliya ee Kismaayo laga daafuray waa mid Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay ka wado guud ahaan dalka, iyada oo kaashanaysa Wasaaradaha Arrimaha Gudaha dowlad goboleedyada markaasi dalka. Daahfurka nidaamka dhijitaalka dad dhigista mideysan ee Kismaayo laga daafuray waxaa ka soo qayb galay Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Kismaayo, xubno ka socday Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland, xubno sare oo ka socday Dowladda Hoose ee degmada Kismaayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Cabdiraxmaan Mukhtaar, agaasimaha waaxda dad dhigista Dowladda Hoose ee degmada Kismaayo, ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu barnaamijkan u leeyahay bulshada.
inaan daahfurno nidaamkii casriga ahaa ee dhijitaalka daddhigista dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo ay nagala mid yihiin degmooyinka dalka oo dhanba Ee, barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad wax badan u tari doona bulshada reerka soomaaliya dhammaan gaar ahaan bulshada reer Kismaayo waa barnaamij aad iyo aad loo casriyeeyey loona looguna talagalay in lagu helo diiwaangelin casri ah oo koobaysa xogta muwaadinka barnaamijka daddhigista waa barnaamij la- in badan la soo waday in la casriyeeyo looguna talagalay inay bulshada kaga faa'iidaystaan Ugu dambeyn, Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Kismaayo, Najiib Barre Salaada, ayaa bulshada markaasi ku booriyey in laga qayb qaato hirgelinta nidaamkan.
maanta waxaa sharaf noo ah farxadna noo ah inaan iskugu imaano barnaamijkan daafurka labaatanka degmo ee dowladda federaalk ee soomaaliya aan qayb ka noqono waxaan alla ka soko u mahad celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya iyo wasaaradda wasaaradaha dowlad goboleedyada ee barnaamijkan taabageliyey iyo dhammaan hay-adihii ka shaqeeyey barnaamijkan barnaamijkan wuxuu inoo saamaxayaa inaan ogaano xogta rasmiga ah ee dadka waaxda daddegista ha noqoto dhalasho ha noqoto dhimasho waxaan rabaa inaan hadalkaa gadaal ugu laabto dhagolow maqal waxyaabo waxaa jira dadka ay kutrikuteen ay ka sheegaan barnaamijkan waa barnaamij hore u socday eena la rabo in la mideeyo dhammaan shahaadooyinka ama warqadda dhalashada ee soomaaliya oo dhan la mideeyo qofka joogo gobolka jubbada hoose iyo kan jooga banaadir iyo kan joogo een, boosaaso iyo kan jooga hargeysa inay wada mideysnaadaan waay ujeedka laga leeyahay haddee dhimasho timaado dadku waxaa laga yaabaa inay wax kale u tasarufaan ee waxyaabo kale iyo dacayaad ka sheegaan qofka hadduu dhinto lacag laga qaadi maayo warkaa waa caddi soo maaha Wax- waxaa la rabaa hadhow markii bannaanka loo baxa waxaa leeyahay maamulkii degmada kismaayo dhalashada iyo dhimashada waa diiwaan gelinaya yidhi marka in waxaa laga yaabaa waxyaabo kale si kale loo fasiro run ahaantii waxaa dareemi kara barnaamijkan oo baahi weynna u qabo dadka bannaanada aado intaynan magaalada joogto ama gudaha soomaaliya joogto inaysan arkin aa laga yaabaa